asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo dhinacyada badan taaban jirtay midaasoo tusaalayaal aad iyo aad u fara badan ina siinaysay oo dhinac walba wax un laga eegi karo ama dhinac walba wax lagaga maarayn karo tusaalayaasha ay xubintu ina siisana waxaa ka mid ah inay sheeko aadan war ka haynin kaaga sheekayso marka sheekada laguu sheegahayana waxaa lagu leeyahay iska eg sheekadaas waxa ku dhex jira waxbaa ku dhex jira waxaa laga yaaba sheekadaas in lagu leeyahay dariiqaah wanaagsan raac ama waxaa laga yaabaa sheekadaas inay ku leedahay aha war dariiqa iska ilaali ha ku guban rag horaa faraha kaga gubtay labadaa qayboodba waay u dhici kartaa sheekada sideedaba marka lagu soo qaadahayo ee xubin lagaaga sheekaynayo haddii lagu dhaho marka war iska ilaali oo sheekadu ay noqoto sheeko aha ah dee adiga ayaa lagaa rabaa inaad ahada iska ilaaliso oo aad difaac ka gasho si aadan faraha ugaga gubanin aday kuu taala waa midda koowaad waa midda labaad haddii sheeko wanaagsan tahay sheekadaas ayna aha ahayn ee ay alla tahay oo raac ay tahay dee waa inaad iyadii raacdaa adiga oo maaragtay haddii eebaidmahayo aan wax ka keenin muran iyo dood ama buuq iyo wax balaayo kale aan ka gelin haddii eebaidmahayo sheekadeennan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinka noocaasa mid ka mid a waxaa la yidhi heeraa ciloobay markay heerihii ciloobeen way kala guureen dee laba heeroo cilowday waad garanaysaae soomaalida markay ciloobeen way kala qixi jireen waxaan hadda magaalada laisla degahaye ee iyadoo magaaladii laisla degan yahay haddana isbaarooyinka laysku laynayo waagi hore ma jirin waa la kala fogaan jiray marka la ciloobo waa la kala guuri jiray markaasaa la kala fogaan jiray hadhow baa la dhihi jiray gacalkaa laisku soo celiye iyo heeraha hadda dee maxaaba la heshiisiinba laba tuug baa midna xaggaa magaalada ka jooga midna xaggaa ka jooga reebel reebel oo col baa lagu dhihi waa waa sheekooyinka ay khaa'imiintu inagu keeneen moog laakiin dadku hadday kala fogaadaan xal baa loo heliyo halaysu soo dhoweeyaa la dhihi ee dad adigu isdhex joogo haddana cola kaala heshiisiye waxa magaalooyinka dhan loogu heshiisiin la'ay ee siyaasada loogu heshiisiin la'ay waa dad isla joogo col ah dee dad isla joogo cola see loo xaliyaa xalba looma helaayay ka dhigan tahay waa dhibaato dadka soomaalida ku habsaday bay hadda qayb ka tahay laakiin waagi hore xal waa loo heli jiray oo xalka loo heli jiray wuxuu ahaa dadku markay kala fogaadaan waa laysu soo dhoweyn jiray waa la midayn jiray oo waa laysu keeni jiray oo dad cabaar kala maqnaa qaarkood laga yaaba inay isu hiloobeen yaa la heshiisiin jiray hadda laakiin ma lahanba lama heshiisiin karo hoogya ba' kale ayay noqdeen marka heerihii markay ciloobeen way kala guureen markay kala guureen qolo walba qolada kale waxaa la dhahaa ree ebel ka warrama markaasay balaayo ka sheegaan waxay ahaayeen tuugo waxay ahaayeen burcad waxay ahaayeen dooxato waxay ahaayeen kan waxay waxunbay ka sheegaan ma ogtahay adugu qolo walba qoladii kale ayay maaragtay war xun ka sheegaan waagii dambea guddi loo saaray guddi la raba inay heshiisiiso labada heer baa loo saaray markaasaa la yidhi kaalaya oo markaasay qolo walba qoladii kale warkii ay ka sheegtay yay bannaanka keentay oo tii annaga heer hebel aflagaadada ay nagu hayeen iyo xumaanta iyo warxumada yaaba intaa saasay dhihi jireen saasay dheheen qoladii kalena waxay tirisa markaasaa nin caaqil ahay oo raggii dhexdhexaadin hayay ka mid a yaa yidhi mid maydiin sheegay labadiin heer ee murmahayo amaan rabdhe ee heshiisiinow markaasay dheheen haa markaasuu beele ciloobay warsan ma kala geeyaan u fiirsay ah wuxuu yidhi beele ciloobay warsal ma kala geeyaan waaba runtii haddee haddii col baad haydeene seed isu ammaanaysaan wey waabay cilowdeene xaggeed ammaanta isu marinaysaan oo aad war fiican ku kala sheegaysaan beele ciloobay bi marka warsan ma kala geeyaane midda iyada halkaa ku xidha taa inaga xidhu yidhi halkaa ku xidha beele ciloobay warsan ma kala geeyaane oo aan ka wada hadalno hadda iyo waxa jira taas ayuu yidhi beele ciloobay warsan ma kala geeyaane ka gudbu yidhi middaas mahmaahda maantan kusoo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi dan iyo xaragaa heshiin waayey dan iyo xarago ayaa heshiin waayey sababtay dantii xaragada ku heshiin waayeyna dee waynu isla wada garanaynaayo dan iyo xarago maba heshiin karaan